kulan ay shalay yeesheen waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kusoo dhammaaday kala qaybsanaan ka dhalatay in la isku waafaqo maalgelin wadareed oo loo helo duulaankan iyadoo weli la baadigoobayo dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya marar badan ayaa lagu celiyey dowladaha qaybta ka ah qaramada midoobay inay taageeraan duulaankan mana muuqato ilaa iyo hadda wax aan ka ahayn inay sii fogeynayso rajada laga qabo in la helo dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa duulaankan maraykanka oo diidan maalgelinta howlgalkan ayaa weli taagan mowqifkiisa waxayna gaartay in hab tabarucaad ah lacag loogu raadiyo duulaankan sida lagu sheegay war ka soo baxay qaramada midoobay kulankii ay shalay yeesheen waxa lagu magacaabo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa kasoo baxay in loo raadiyo howlgalkan afartan iyo kow dhibic lix milyan oo dollar si dhaqaale uu ku socdo u hela howlgalkan waxaa jira dhowr arrimood oo ay isku mari la-yihiin dowladaha dhaqaalaha laga doonayo marka laga hadlayo duulaankan waxaana ugu horeeya inaanay heli karin maalgelin joogto ah taasoo noqotay caqabadda koowaad ee fadhiid ka dhigtay howlgalkan sababna u noqotay in ilaa iyo hadda la raadiyo lacagtii lagu dhaqaajin lahaa arrinta kale ayaa ah in loo baahan yahay magdhowga askariga ku dhinta howlgalkan iyo midka ku naafooba tani ayaana noqotay caqabad kale oo hor leh oo ku horgudban duulaankan sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in uu walaaca weyn ku hayo faqriga uu wajahay duulaanka ciidamada shisheeye wuxuuna yidhi farqiga maalgelinta waa walaaca weyn haddii aan la helin taageero wakhtigeeda ah howlgalku wuxuu halis u yahay inuu lumiyo dhulka xili deegaanka ammaankiisu uu yahay mid aada u kacsan isku soo wada duuboo ciidamada shisheeye ee qeybta ka ah howlgalkan maalgelin la-aantu haysato ayaan bilooyinkii lasoo dhaafay qaadan wax mushaar ah iyadoo lagu leeyahay deymo badan